wariyayaa la soo xulay xogta shacabka siinayo bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu islahaantina qaabta hawada inaga dhegaysanaysaa kusoo dhawaada barnaamijka xog waran ee radio markable waa saddexda bisha novembar laba kun iyo shan iyo labaatan qodobada barnaamijka xog waran caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah lama ogolaan karo in gabdhaha soomaaliyeed ee sharafta leh ay wadooyinka jiifaan ragga habeenkii ha loo shaqeeyo laakiin gabdhaha si gaar ah ha loogu shaqeeyo waxaa sidaasi sheegay ra-iisul wasaare xamse oo kormeer degdeg ah ku tegay xarunta neera ee degmada hoodan puntland ayaa suudaan looga duulayaa waa war been ah oo la siyaasadeeyey siyaasiyiin uu ka mid yahay fiqi ayaa hadalkaasi ka dambeeya xamarba ciidamada booliska militariga imaaraadka carabta ayaa lacagtooda bixisa waxay ku kala duwan yihiin labada ciidan waxaa sidaasi sheegay xildhibaan saada waa lunsan yahay qofka soddon iyo shan sano kadib raba inuu isaga sharciga beddasho dadkana dhaho aamusa suma wallaahidii aan dhahayay dalka ayay badbaadisay oo waxbay tartay waxaa sidaasi sheegay madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed booliska galmudug oo ka hadlay soo qabashada rag ku eedaysan in ay dileen dumar iyo caruur wasaaradda ciyaaraha waxay caqabad ku tahay ciyaaraha dalka waana in madaxda dalka ay wax ka qabtaan gudoomiyaha olombikada qaranka axmed cabdi xasan wateec ayaa ka hadlay arrimahaasi maxay ahayd sababtii uu madaxweynihii hore cabdiqaasim talaad xasan ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdi yuusuf iyo gurihiisa wasiirada ee carta uga baaqdeen xuska aasaaska jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya oo ka soo wareegatay shan iyo labaatan sano xildhibaan hore zakariye ayaa ka hadlay arrimahaasi qodobadaasi qodobo kale oo daasoon ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka xog waran ee caawa gabagabada barnaamijkana waxaad maqli doontaan xubintii kalamaan iyo heestan jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowra haddii kaliis lagu dhimay
barnaamijka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinayo anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu waa qadar heybe waa markale iyo barnaamijkii xog waran aan ku bilaabo barnaamijka xog waran ee caawa lama ogolaan karo in gabdhaha soomaaliyeed ee sharafta leh ay wadooyinka jiifaan ragga habeenkii ha loo shaqeeyo laakiin gabdhaha si gaar ah ha loogu shaqeeyo waxaa sidaasi sheegay ra-iisul wasaare xamse oo kormeer degdeg ah ku tegay xarunta neera ee degmada hoodan gabdhaha si gaara raggiyo gabdhaha way kala duwan yihiin hablaha soomaaliyeed ha loo si gaara iyaga daryeel gaara consideration gaara hala siiyo yaan lagu haddii la rabo maalmaha loo kala duwo laakiin gabdhaha ayaan lagu qasbin inay meeshan habeenkii soo sexdaan taas waa ceeb amnigoodana khatar bay ku tahay mana quruxsano hooyo soomaaliyeed inay meeshaas habeenkii seexdo ragga habeenkaa loo shaqeeya hadii la rabo gabdhaha laakiin maalinta loo shaqeeyo waa la sawiray waa la dhamaystiray wax udhow inay qaataan bay ubaahan yihin then markuu qofku inuu qaato ubaahan yahay haddana waa inuu saf usoo galaa okay si ka dhib yar laga heli karo oo dadka qaadanaya dadkan kale labadoodna safay ku wada jiraan labadan labadan saf islama geli karaan anigu haddaan maalin soo galay oo laba maalmood saf ku jiray oo aan la ii soo dhameeyey informationkii wixii o dhan laiga dhameeyo oo kaar soo qaadanayo waa inaan saf gelin waa inay sahlanaato weliba albaabka agtiisa inaan ka qaato wix waaba ii yaalaan maogtahay inaan soo mara ka qaatay intaas ay u baahan tahay lakin haddaan saf u gala haddana waxaa waay waa too much waxa dadka loo dhibanaya taas waay marka taa inaan bedelno w taa in la bedelo way maanta horta kow degmadanna waan ogahay inay dad soom aad u dad badan tahay waa la yaqaan oo dee registrationkii oo voter registrationka ka muuqataa inay ka mid tahay degmooyinka ugu dadka badan waxay ila tahay dadka laba sida inaan isugu darno intii suurtagal marka koowaad horta waa uga mahad celinaynaa sida ay usoo doonteen kaarka iyo siday ay muhiimaddii u leeyahay ufahmeen lan nolosha o dhan baa ku xidmi doonta kaarka yani qof aan i d giisa aan wadan noloshii oo dhan baa ka xidmi doonta hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto ganacsigii hadday noqoto adeegii caadiga ahaa hadday noqoto safarkiisii hadday noqoto wax walba dee qofkii soomaaliga ahaa waxa waaye sida adduunka inta kaleba dunida ka jirta dee national aidgiisa qofku qofku yahay inuu ay caddahay oo uu- uu wixiisa haystaa laga maarmaan taas oo qodob sidaa darteed dadkeenu inay fahmeen oo messagekaasi gaaray way ku mahadsan yihiin annaga marka dawladda waxaa laga rabaa hay-addan laga rabaa inay fududayso dadka say ku helaan wixii dadka roolkoodii ama waajibkoodii way guteen way soo doonteen waxaan rabnaa marka in in loo fududeeyaan rabnaa sida loogu fududeynayo ma aha in lacag la saaro maaha dawladdu waad ogtahay waa dadaashay lacag la-aan ay ka dhigtay waad ogtahay qaalisanada say qaali u yihiin maxaan ku dhahay aidiyadan iyo iyo iyo iyo isha qaalaha iyo guryahan iyo kulli waxoo dhan iyo xafiisyaduba dee costigeedu aad bay very high waay laakiin haddana iyadoo dadkeena la eegayo iyo duruufaha eh, ayaa waxaan dhahnay waa in eh, ay bilaash noqdaan bilaashimadu waa muhiim weli aad bay muhiim u tahay waa ku dadaalaynaa laakiin waxaan rabnaa in adeega aan fududayn ko number one kaar doonashada iyo kaar soo qaadashada waa in la kala saaraa waa inaan qofka hadduu kaarka markii hore doonanayo safku galay dabcan safku waa muhiim waa waa la geli oo lagama fursanayo laakiin eh, markii uu soo dhamaysto wixiis maalintu kaarka soo qaadanayo asagii qofkii kaarka hadda doonanaya waa inaan isku saf gelin oo qofka si dhigar uu kusoo helaa marka micnaheedu waxay tahay in laba xarumood loo kala sameeyo meel uu marka hore ka tago iyo meel uu kasoo risiif gareeyo inay kala jirto oo qofku markuu kaarka qaadanayo uusan meelahan dheerdheer usoo marin meel hoose loo dhigo qofku magaciisii iyo idhigiisi halkan ku jira somal information governance systemki waa kan marka systemki waa kan qofki in markaba la fiiriyo keeskiisa la siiyo taas waa qodob qodobka labaad waxa waaye eh, in eh, ayadana eh, lagu dadaalo in ay la fududeeyo inta la fududeyn karo oo xarumo kale aan taadino ama si kale ha loo shaqeeye ama twenty four hours hala shaqeeyo shaqaalaha shifts hala geliye laakiin inaynu hooyooyin dambe inoo sexseexan meesha yani waan ka xunahay hooyooyinka soomaaliyeed ee lasoo sawiray eh, iyagoo jijiifa runtii eh, meeshaan eh, la keenay waa waa ka xunahay waynu dadaalayeen oo waxay islahayd subaxdii wixii qaado dina dee iska sii tag laakiin runtii madhar aan qurux badnayn waye Eh, waxaan rabnaa arrintaasna inay nagu soo noqoto waan ognahay duruufaha jira capacity-ga uu yaryahay xaruntan xataa loo gurigan weyn oo kirada ah waan ognahay inta uu leeg yahay xataa eh, dadku se u fadhiyaan iyo eh, waa ujeednaa meeshii munaasib weyn maaha laakiin haddana waxaan leenahay waa la dadaali karaa marka dadkeenu way dadaaleen way soo doonteen aidig aidigaas sitaan ku siin lahayn innaga aan fududayn arrintaas waa faran tihiin waxay la tahay wixii hadda ka dambeeya meeshaana eh, habeenkii in la seexda maaha hal la xidho haddii la rabo laakiin meeshaan habeenkii aan la seexan subaxii marka la imaado qofkii ilaahay usoo horreysiiyaa imanaya dadka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa inaynan gabdhaha soomaaliyeed inaynan meeshan kusoo guurin gabdhaha si gaara rag iyo gabdhaha way kala duwan yihiin hablaha soomaaliyeed ha loo si gaara iyaga daryeel gaara consideration gaara ha loo siiyo yaan lagu qa- haddii la rabo maalmaha loo kala duwo laakiin gabdhaha ayaan lagu qasbin inay meeshan habeenkii soo seexdaan taas waa ceeb amnigoodana khatar bay ku tahay Eh, mana quruxsana hooyo soomaaliyeed inay meeshaas tahay habeenkii seexato ragga habeenkaa loo shaqeeya haddii la rabo gabdhaha laakiin maalinta ha loo shaqeeyo gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed maalintii waxaad ha loo shaqeeyo Eh, dabcan waxay u baahan tahay eh, nuxuun sabir ah dadkana inay sabraan eh, oo ay aydiga si degan ay ku qaataan dadka eh, qaarkood oo dadka soomaaliyeed oo aydiga qaadanaya eh, eh, isku dayaya inay fool xumeeyaan oo adeega dawladda fool xumeeyaanna waxaan leenahay iyaguna haka arrintaas ha ka waantoobaan dad baa fool xumaynaya oo mar walba inay adeega dawladda iyo dawladnimada iyo tallaabada hore loo qaadaba ayaga aad moodo inay dhimbil dabal ku tahay oo mushkilad ku ah deedna ka shaqaynaya cagsi iyo wixii fool xumeeyaan oo dhinac kale u gediyaan marka dadkaasina runtii eh, dariiq hayaan waxaan leenahay dariiq fool xun waay dariiq fiican maaha dowladnimadu waa taabo waan taabagelinaynaa maalinba meel baan joognaa ayadoo insha allah waxaan arki doonaa ay meelo ka waaweyn iyo xarumo ka waaweyn loo hagaajiyey hay-addan loo dhisay dadkuna si dhabya ay ku qaadan doonaan insha allah laakiin intaas hadda dhacday oo aan xalay ka daalacanay maxaanku dhahaa internetyada waxaan rajayneynaa social media in aan in aan inaan xalino haddii la yidhahdo puntland ayaa suudaan looga duulayaa waa war been ah oo la siyaasadeeyey siyaasiyiin uu ka mid yahay fiqi ayaa hadalkaasi ka dambeeya xamarba ciidamada booliska militariga imaaraadka carabta ayaa lacagtooda bixisa maxay ku kala duwan yihiin labada ciidan waxaa sidaasi sheegay xildhibaan saadaab waxaad ogtiin baraha bulshada la wareejinayey in deegaankan ka soo jeedo ee puntland lagu eedaynayey lagu suurad xumaynayey inay qayb ka yihiin oo puntland lagaga duulo dalka aan walaalaha nahay ee sudan dad gaara oo dano gaara ka leh kuwa khamiisyo xiran iyo kuwo suud xiranba ay warkaas soo abaabuleen warkaasi waa been waxaa og tihiin dowladda imaaraadka carabtu ciidamo badan oo ay ka mid yihiin ciidanka bolis militare inay maalgelisay inay tababarkooda kharashka ku bixisay ciidanka la tagargaraynayo oo la maagayo ciidanka b m b f ee boosaaso degan ee airboortka boosad xarunta ku leh waa ciidan dhowr iyo toban sano jiray dowladdii madaxweyne cabdiraxmaan faroole ayaa la soo bilaabay ciidankaasi waxay ku jiraan dagaal waa nimanka wiiqay oo baabi'iyey daacish waxaan aad ula yaabay nin sheegta wasiirka arrimaha difaaca dalka oo axmed macalin fiqi la yidhaahdo oo siyaasadda inta xunoo cayda ah ka yaqaana inuu puntland iyo somalilan ku habsaamay oo maalin wal baraha bulshada ka caayo wasiirow siyaasaddu ma aha xasaanadda haysatana ma aha in ummadda la caayo laakiin nacaybka iyo xaasinimada kugu jidha waa midda kaasoo isbaxaysa waxaad ogtiin baraha bulshada in la wareejinayey in deegaankan ka soo jeedo ee puntland lagu eedaynayey lagu suurad xumaynayey inay qayb ka yihiin oo puntland lagaga duulo dalka aan walaalaha nahay ee sudan arrintaasi runtii waxa weeye arrin abaabulan oo lagu suurad xumaynayo lagu magac dilayo puntland waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed iyo ummaddaba guud ahaan inaan la wadaagno in warkaas uusan ahayn war xaqiiqa dad gaara oo dano gaara ka leh kuwa khamiisyo xiran iyo kuwa sood xiranba ay warkaas soo abaabuleen warkaasi waa been waxaad og tihiin puntland inay dagaal ku jidho labiyo toban bilood oo xidhiir ah inay kula jidho ururka argixisada daacish waxaad og tihiin warkaasi inuu yahay warar lagu xumaynayo laguna kala dhantaalayo dagaalka lagu hayo argixisada daacish sidii madaxweyne siciid cabdullaahi deni uu ka sheegay baarlamaanka puntland waxaa la soo afjaray oo la wiiqay oo la baabi'iyey awooddii daacish oo ahayd kumanaan nin iyo rag iyo dumar isugu jiray oo ka soo duulay syriya turkiga africa dalal ka badan oo ka mida tanzania ka mid tahay south africa ka mid tahay puntland hawada soomaaliya ma maamusho waxaad og tihiin diyaaradaha imaanaya soomaaliya waxa maamusha dowladda federaalka ee soomaaliya qodobka konton iyo afraad ee dastuurku wuxuu awood u siinayaa dowladda federaalka soomaaliya afar qodob oo ay ku jidho jinsiyadaha iyo socdaalka waxaad og tihiin in maamulka diyaaradaha hawada soo galaya soomaaliya kuwa boosaasta imaanaya oo ka imaanaya imaaraadka kuwa ka imaanaya gobollada intooda kale kuwa ka imaanaya turkiga iyo dubai iyo waxa weeye meelaha kale ee adduunkuba inay ogolaansho ka helaan dowladda dhexe ee soomaaliya puntland qayb kama aha waxaa og tihiin dowladda imaaraadka carabtu ciidamo badan oo ay ka mid yihiin ciidanka bolis militare inay maalgelisay inay tababarkooda kharashka ku bixisay inay maanta nabad amniga iyo nabadda ka jidha xamar ciidanka isku dhafka ah ee la yidhahdo ciidanka xasilinta weli in mushaaharaadkooda qaybo ka mid a ay bixiso dowladda imaaraadka carabta ciidanka la tagargaraynayo oo la maagayo ciidanka b n b f ee boosaaso degan ee airboortka boosada xarunta ku leh waa ciidan dhowr iyo toban sano jiray dowladdii madaxweyne cabdiraxmaan faroole ayaa la soo bilaabay ciidankaasi waxay ku jiraan dagaal waa nimanka wiiqay oo baabi'iyey daacish buuraha calmiskaad oo aad ogtihiinna waxa weeye ku soo afjiray haddaba kuwa abaabulan ee khamiisyada xiran ee sudadka xiran ee baraha bulshada ka caytamaya waxaan leenahay xaqa waxa weeye xiqdiga iyo xaasinimada iyo marhabaabinta ummadda ha idigu ekaato idinka waxaan aad ula yaabay nin sheegtay wasiirka arrimaha difaaca dalka oo axmed macalfiq la yidhaahdo oo siyaasadda inta xunoo cayda ah ka yaqaana inuu puntland iyo somalilan ku habsaamay oo maalin wal baraha bulshada ka caayo wasiirow siyaasaddu ma aha xasaanadda haysatana ma aha in ummadda la caayo laakiin nacaybka iyo xaasinimada kugu jidha waa midda kaasoo ifbaxaysa waxaa la yidhi shay kastaay wuxuu dhididaa weelka weelkasta wuxuu dhididaa baa wixii ku jira siyaasaddu ma aha lagumana xis xisaarin inaad maamul iyo dowlad jidha aad maalin walba maagto ujeedkaaga iyo hadafkaaga si kale u doono ama si kale u dheh laakiin somalilan iyo puntland maalin walba inaad baraha bulshada ka maagto baarlamaanka soomaaliya xasaanad kuma siin weliba waa kuu sheegaynaaye ogow baarlamaanka soomaaliya waxay ku leeyihiin puntland iyo somalilan dad matala bay ku leeyihiin haddaadan ka waagtoobi waxyaalaha kugu jira oo xaasinimada iyo xaqdiga ah waxa weeye ogow baarlamaanku xasaanadaada waa kaala laaban doonaa war buuna gelin doonaa intaa maraan ka gudbo maanta waxaa laga hadlayey nimanka la yidhaahdo argixisada argixisadu soomaaliya oo dhan ayay dhibaato u geysteen deegaan soomaali ka mid ah ama guri soomaali ka mid ah oo aysan dhibaato u geysan ma jiro magaalada muqdisho oo keli ah dhibaatooyin kama aysan dhicin dalka guud ahaan bay saameeyeen waxaa anugu soo jeedin lahaa in si guud la dhaho maalinta shuhadada maalintii ay shacabka soomaaliya dhibaatayeen la xasuusto ummaddana laga horwareejiyo kuwii dhibaatada u geystay oo amniga gacanta ku haya oo golaha wasiirada ku jira oo mas-uuliyiinta sara arrintaasi waa arrin xanuun leh waa arrin ummadda soomaaliyeed aysan ku farxayn kuwii dhibaatooyinka geystay inay ummadda hor taagan yihiin oo maanta amniga mas-uul ka yihiin oo golaha wasiirada ku jiraan oo agaasimayaasha ku jiraan waa arrin xanuun badan waana mahadsantii salamu calaykum puntland dowladda federaalk ee soomaaliya dagaalka ay ku jidho labiiyo tobanka bilooda waxay ka geysatay ma jidho hadday noqonayso dhaawac iyo hadday noqonayso waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah in la isku dayey oo hawada laga saaray oo hawada loo diiday diyaarado ambalaas ah oo dhaawaca dadkii ku soo dhaawacmay weliba askartii ku soo dhaawacmatay meesha la yidhaahdo calmiskaad buuraha calmiskaad axmed macalin fiqi marka shaqadiisi buu garan waayey wasiirow shaqadaada garo dantaadana garo dalkan argixisada iyo difaaceeda ka hadal ee maalin walba ha ku habsaamin hebel baa wuxuu yidhi hebel ha waxay tihi waa maasanta waa lumsan yahay qofka soddon iyo shan sano kadib raba inuu isaga sharciga basdasho dadkana dhaho aamusa suma wallaahi zii aan dhahayay dalka ayay badbaadisay oo waxbay tartay waxaa sidaasi sheegay madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed xasan waa walaalyahay waa soo horshay wax xasiloona aan laakiin maxaa ku taagaa soddon iyo shan sana kadib qofka ku fikirayo inuu sharciga ka badbadasho kaasana ku yidhaahdo aamus taageerada iyo maamuuska aan la soo koobi karin oo aan loo samaysanay wafiga aad iyo aad u mahadsantihi intaas markaan ka gudbo fursad barashada waayaha norway wax badan aanu fikrin iyo dadka soomaalida oo jooga marka alxamdulilah maanta inaan ku taaganahay runtii waxay noo tahay anagoo dhan inaan isxasuusino meeshaan fiican ee aan lagu nabadgalay haddana iyada ahaan ka duwan deegaanka aan ka nimida bawga ah dadka inay yimaadaan maxaa loo keliya arrintaas waxay ka timiday nacayb dadka soomaaliyeed nacibiin ma aha waxay ka timiday nidaamka siyaasiga marka uu fashilmo waxaan suuragelaynay dadkii nidaam la-aan ay noolaadaan marka dadku inay ka jiraan markaa naftooda iyo caruurtooda ay la cararaan oo meel amni ay la tagaan arrinta imaanaysa waa taas waxaan hugaa qof walba halkaan yimid wuxuu ku ku fikiray dilo iyo duniyo kadib la ogaado doono laakiin ma laha arrintaas nasiibada inay dhacdo inaan gudaheeni iyo dhulkeena wanaagsanay iyo dalkeena jeelka wanaag ku laabanana waa wax ilaahay irinkiisa anaga ku hela waxaa laga ku hela oo ah sida lagu wada waajiyada midnimo midnimada waxay ku timaadaa in la helo hoggaan cadaalada oo dadka isu keena oo ka shaqeeya waxyaabaha muhiimka oo ummad inay isku himaan ma tahay qofkaas waa aniga laakiin waxaan bixinayaa qiimaan guud waxaan rabaa inaan inaan inaan mataqaana ka faa'iidaysano dalkan aan joogno maxaa keenay inuu ahaado dal horumaray oo aqbali kara dad kale oo dhaqan ahaan ka duwan isir ahaan ka duwan diin ahaan ka duwan inay ku noolaadaan waxba ku korsadaan ka shaqaystaan kana ka baxtaan isku diin maahayn isku dhaal maahayn isdaabiil maahayn laakiin intaas inoo soo geliya meesha aan ka weynay ilmaadeerteenu dhulkii aan ku dhalanay kuwa afkeena ku helayay kuwa islaamka nabada la sheeganaya ka soo weynay waxaa keenay hal shay وحلسنيه وحلسنيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يقول لي جزاء خير أم النساء محل روح أخصه بها يروح الوحي إلهي سبحانه وتعالى يا توفيق وعن الله توفيق إلا أرد وعرفت سيدة أمري عن سليم سليم عليه وحولكم إليه حدث وجدت سقوط الميتاء تعرف inay yihiin walaalo ninka aad maqasheen ee bilaada kamash la dhihi jiray ee la adoonsan jiray ee la dhihi jiray nabi maxamed wuxuu ku doortay salaad kasta marka la gaaro inuu asagu istaago oo dadku codkiisa ay maqlaan codkaas inay dadka salaada uga yimaadaan taasuu nabi maxamed doortay dadka madow kuma badnayn sijida caadiya xilligaas inta joogtana waxay ahaayeen dad la adoonsado dadkii la ogeeyey waxaa ugu horeeya sayidina bilaas radiallahu canhu ardaa markii marka ay dhacday nabiga oo galay mako ilaan markii nabiga waa kasoo dhacay madiinu tegey madiinu joogay madiinu ka galay mako nabigu wuxuu ogay kacbada meesha iyadoo aadagteen fuul ee ku adi nin madow oo shara addoon ahay magaaladii ugu addoonsan jiray in la saaro meesha uu sharafta badan dadka u dukadaan macnaha ilaada waa inaan fahmina waxaa joogay quraysh waxaa jooga dad maxamedaareerkiis waa badri cali bin abi talidaa joogay abubakaraa joogay cumaraa joogay cusmaanaa joogay talxaa joogay zubayraa joogay waa badri bilaad waxaa leeyahay fuul meeshaas ka adin inuu fahamsiiyo diintan waa muslim carabtu quraysh inay fahmaan in kacbada uu fuulo kacbada uu fuulo bilaal oo ka adino marxalad cusub inay marxaladii hore lagu fahmi jiray reer hebela ahay reer hebelaan ahay in hebela ahay inay soo dhamaan maxaa yeele diinta islaamka ayaa asaaska dhigaysa wuxuu yahay yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unsa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu maxaa ficila in akramakum cinda allahi atqaakum atqaakum waxaa loo wadaa qofka idinkugu fiican idinku ka dharanka fiican dadinka badbaadiya ummadinka bilaaya diinka la joojiyo ummad dowladnimo loo dhiso waa maca maanta qof kastoo soomaaliya waxaa kaa ilaahi wuxuu idin siiya xirfad waa soo halaateen sidaan dadkiin haadoo halaateen waa laydin ixtiraamay waxaa qaadateen wixii ay ku ahaayeen dowlad waxay shacab ku ahaayeen fursadaa laydin siiyey maanta weerarka koowaad wuxuu saaran yahay dadka jooga dibadda ku koray ku dhashay ilmaha ku korsaday khibradaas inay xiriiraan waxaan isku kala saarayno isuma marinayna inay naqdiyaan ugu wanaagsan xadiid waxaa jannada uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ذلك مؤذيك وأعوذ عن أنت ومعنف عبدانك وفي كل خير المؤمن القوي خير من- من الضعيف يعني المؤمن القوي لو أخذ عينها مؤمن ضعيف وفي كل خير إليه حديث عن جواب أحسن نسأل فقراء أنفعكم خيركم للناس أنفعكم للناس يعني مثل أخوه خير ومثل أخوه أنفع ظنه marka inaan kor usoo qaadno meesha qabiilka aada u bumbulino inaan soomaalinimada keeno inaan qaranimada keeno in aan keeno yaa lagu wanaagsan kaasaan laga rabaa maanta intaas markaa intaas runtii adi waxaan aaminsana dadka soomaaliyeed dad sharaf badan dad qiimo badan dad guryihii haynayihiin in la gaaray waktigii ay dalkooda sidii ulaaba lahayn oo dhisi lahayn in la gaaray arrinta dhacday burburkii dhacay ani waxaan aaminsana ilaahi subxaana watacaala xikmada la tahay xikmada oo kalaa waxay tahay in loo soo qalo dowladnimo in la rabo waxay tahay ani waxaan aaminsana maanta loo qalanay maanta qof walba oo dibadda jooga wuxuu jeclaan lahaa dalkiisa masiibo لكن أنا أعلم أنت صار على وأنت أولين ذلك أنت أنا أقول من جوا حلي ولا صوت على هذا قف الصوت إحدى فصوت الصوم يا هذا تعالى إحدى وحرسوك على حلي مني تتكتبت الجوابات مسؤولية الإقالة عنه وأنت يا ليدي خبرتي يا ليدي فرسانتي يا ليدي ثمانين شرط الزكاة المهدية وكان الحسوسي كله سؤال الحج ترجع من حجة كان الحسوسي مرة آه، وحي الأزمان رسول السابق قبيلة أما هيسان هو وطننا وذلك من دماغ وضع إذا شرح وحجنا قال الكل سابق الكل يا محاول شرط يا كل وعد وحجنا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما يبقى لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما كيف ثم جعل الزكاة وعمل صالح تسرق ولد جعل يسير وعمل صالح علماء بعضهم أيضا تركها بين شعراء من الإيمان تركها بين شعراء إيمان كامل هذا كان الوجود mararka qaar soomaalida waa ka fiican laakiin hadda ummadda marka arrintaas ay kala fiirso waxaa isu reeli waayo oo qof la arkaba wuxuu doona isu sheego waxay ku noqonaysaa in aad waxsano culeys isku noqonayso marka dowladnimadu waxa ay ku saxan tahay ay ku fiican tahay waa wada naqaanaa halkaan aan joogsin maxaa asal dowladnimada waxaa asalka ah waxaa isku kooshiya dastuurkaasi waa dastuurka haddii laga gaado laba unay maaka in laga caamuso iyo in wax yidhaha waxaan u malaynaha inay kaxtayaan waliga oo aan laga caamusay maxaa yeele diinta islaamka laftigeeda waxay noqonaysaa man laa minkum munkaran falyucidu biyadi faida man yastaic fabilisaanihi faida man yastaic فبربي وذلك أعظم الإيمان ممكن تسوي مثل هو مثل هو كل شيء وفر نصيحه وما تكلم ممكن تسوي مثل محل يلي دستور هو وما كل شيء وما ترى كل سنة لا نصيحه وحبا يوجد ذلك على الشيء هنا كذا شكرنا معها هذا في هذا الماء شكرنا الوزن شكرنا الوزن arrintaasi horana noogu soo dhacdaysuna noogu soo dhacday waa nagu soo dhacday dowladda maxamed siyaada kaloo naxariistay xoogeeda xoogeeda muqadama xoogane balilaayan in masjid joogto muftigaa ku yaray wakti badan ku yaraa ku sama maxaan ka dhacnay bur isweydi maxaa dhaca waxa la isku ogyahay oo lagu dhaqmaayo oo la ilaalinayo ma jirin soddon iyo shan sano kadib qofka ku fikiraya inuu sharciga asaga bedesho كهذا في هذه الأمس والحسين شاري محمد سياد ورسالة الصومالية هذه السنة أول سنة عين ما صار عن صديقه heshinayna dareenkii aan musnaanta aan kala bixinayna saaba muslim bilaashareegu hal amaan waxaan shaqeyn ka shaqeynayno waxaan naqaano nacayb muqal qofna jacayb laa muqal xasan waa walaalka yahay waa soo wada shaqeyn wax shaqeyn lama dhacayn laakiin maxaa ku taageeray كبيرة هذا أنا وعلم أن صحابنا كثير يقول أنه وزير أو بحث الشتاء رأسي يقول وحوالي في الحي ثم وضعي معايا قف وعينه على أوجاعك وعند تراثها ذاتها صفق إلى يوم القيامة فإن الله يحاول أن ينزل ذلك وعلى بعد السمع حديث عن عيب قوة الإنزال وليس إنتي إنتو هاي وأن تاجرها الجميع أجاب واحد إذا ما نقطة الصوت في الأسفين أكثر أنا وحكيتها شيء لكن صار أقول يا الله وعلى هذا أنا لما يجوز يوم تطلق صحيح ولا يجوز يوم booliska galmudug oo ka hadlay soo qabashada rag ku eedaysan in ay dileen dumar iyo caruur lixdaas eedaysane waa dadkii geystay falkii xooshimada ahaa ee habeen dhaweed ku- ka dhacay meeshaas waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa runtii u mahad celinaynaa dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska khaasatan taliska qeybta guud ee gobolka banaadir oo naga gacan siiyey nagana dhaxayso eedaysanayaasha xagga kasoo baxsanayana inaan qabanno kuwa halkan ka tegayana ay noo qabtaan bismillahi raxmaani raxiim maantay oo taariikhdu tahay saddexda bisha koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo shan waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan rabnay inaan uga hadalno dhacdooyin ka dhacay deegaanka ee guudoole kowdii bishii koowaad koob iyo tobnaad laba kun labaatan iyo shan deegaankaas waxaa lagu dilay hooyo iyo carruurteed ayagoo jiifa gurigoodii xilli habeen ah waxaana dilay maleeshiyaad arxanlaawayaal ah oo aan utulayn maato carruur culummo iyo cid kale waxaan dhihi karnaa waa dad gaangis ah waa dadaan maaragtay arxan lahayn waa dadaan iimaan lahayn waa nin waa dad diinta ku xunta waxaa dhacay sagaalkii bishii tobnaad laba kun iyo labaatan iyo shan fal noocan ah oo ka dhacay deegaanka baaldheer waxaa loo soo qabtay howlgal wakti badan qaatay ayaa waxaa loo soo qabtay saddexdaas eedaysane saddexda eedaysane waxay ku xiran yihiin saldhigga booliiska dhusmareed waxaana la horgeeyaa sharciga waxaan ka dignay xilligaas in fa- falka noocaasa ama dhacdada noocaasa mid lamida aysan ku jawaabin dadka dhibkaas loo geystay oo dhibanayaasha ah laakiin waa dhacday falkii fal lamid ahaa dhacay dad wuxuushaana geystay ee waxayna ku dileen hooyadaas iyo iyo iyo carruurteedii ku- ay ku dileen markii dhibaatadaasu dhacday ciidamada bu- een, dhammaan ciidamada galmudug waxay sameeyeen howlgal ilaa iyo saacaddaas aan la hadlayno waa socdaa howlgalkaas waxaan nasiibdaro noqotay inay nimankaasi baxsadeen una baxsadeen magaalada muqdisho balse hay-adaha ammaanku meel kasta oo joogaan waa isku xiran yihiin waxaana gacanta ku dhig waxaa gacanta lagu dhigay eedaysanayaashii falkaas ka qayb qaatay oo lix ah lixdaas eedaysane magacyadoodu waxay kala yihiin lambar kow cabdi kaafi maxamed axmed lambar laba cabdullaahi xasan daahir saddex maxamed cabd maxamed cabdi cabdulle afar suudi daahir kaahiye shan qaasin axmed jimcaale lix maxamed cabdi xayf lixdaas eedaysane waa dadkii geystay falkii xooshimada ahaa ee habeen dhaweed ku- ka dhacay meeshaas waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho waxaan runtii u mahad celinaynaa dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska khaasatan taliska qaybta guud ee gobolka banaadir oo naga gacan siiyey nagana dhaxayso eedaysanayaasha xagga ka soo baxsanayana inaan qabanno kuwa halkan ka tegayana ay noo qabtaan waxaan dadka shacabka soomaaliya u sheegaynaa inaysan dembiilayaashu aanan ka aqbalayn in inta dembi la sameeyo la ordo waa ku mahadsan yihiin shacabku inay naga warsugeen in badan inta maaragtay howlgalkaasi hawshaas jirtay inay naga naga sugaayeen naga naga warsugaayeen naga war dhowraayeen waana ku mahadsan yihiin annaguna dee waa s- waan ku howl jirnay shaqadaas iyo hawshaasaan u qaba lahayn waxaan rabaa oo kale inaan wax yar ka idhaahdo shaqaaqooyin maalmahan ka socday ee, deegaanada qaar oo jirgooyooyin iyo dhibaato iyo qayladhaan ay socotay taasoo la leeyahay maxaabiistii ku xiriya duusamareeb oo saddex eedeysanayaasha ahay waa la dildilayaa waa la garaacay xaniyaa laga siibay wax saas dadka dumarka ahay iyo masaakiinta loo sheegayo waxaan u sheegaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dadka shacabka ah ee odayaasha dhaqanka hooyooyinka intaba inaysan jirin wax haba yaraatee fal akhlaaq darro ah oo loo geystay eedaysanayaasha meeshaas ku jira waxaa u yimid xildhibaano ehelkooda ah waxaa u yimid qareenada u doodaayey ayagaa arka ayagaa og ma naqaano meesha laga keenay xaniyaa laga siibay iyo xaniyaha laga garaacayo waa la tumay meesha laga keenay ma naqaano dadka shacabka waxaan sheegaynaa waxaas inay been abuur ahaayeen in dad dana kalahu ay barnaamijkaas ay ay ka shaqaysanayeen maadaama aysan dadku aysan wada ogeyn wax xaaladda meesha ka jirta ama aysan meeshii saldhigga aysa imaan laakiin waxay ahayd dadka u yimid inay u gudbiyaan waa qeecida saxda idaaca- ama la hadlaan iclaam kala hadlaan ama maarata si kale ula hadlaan barnaamijkaas barnaamij lasoo dhoodhoobay oo been abuura waaye boliisku xaqna uma le saxna maahan sharcina maahan in maxbuus la garaaco ee la yidhaahdo waraa laga keenaa been waaye sharci bay hor joogaan waxay sharciga ka helaan ay leeyihiin maxkamadda ugu horreysa waa ay mareen racfaana la qaatay waa mari doonaan waxaa rabaa kale u sheego eedeysanayaasha lixda ah ee gacanta lagu haayo markii loo sameeyo gargaar caafimaad kabacdi waxaa la horgeedi doonaa sharciga haddii alla idmo sharcigaa la horkeeni doonaa sharciga waxay ka helaan ay leeyihiin waxay lamid yihiin eedeysanayaashii lasoo qabtoo kale ayay lamid yihiin waxaan u mahad celinaynaa si gooniyaan ugu mahad celinaa ciidanka ilaa waktigii dhibkaasu dhacay ilaa saacaddan ku jira howlgalka ciidanka daraawiista booliiska iyo hay-adaha kale ee ee dawladda si gooniya waxaan rab- isaga laftiisa u sixi doonaa taliyaha madaxtooyada xidig isagoo laftiisa iska saaray meelaha shaqaqooyinka ka dhaceen iyo meelaha dhibkaasu intaba maarata xil iska saaray ee juhdi badan ku baxshay aada u mahad celaynaa dhammaan reer galmudugna saas ogaadeen waa mahadsantay wasaaradda ciyaaraha waxay caqabad ku tahay ciyaaraha dalka waana in madaxda dalka ay wax ka qabtaan guddoomiyaha olombikada qaranka axmed cabdi xasan wateec ayaa ka hadlay arrimahaasi iyo carre iyo aan geynay wasaaradda ayaa iyadana hakad gelisay ma ahan marka wasaaraddu wasaar u magacaaban horumarinta ee, isboortiga ee was- waa wasaarad caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa iyo horumarinta isboortiga wasaaraddu waxay sheegtay inay ka maarantay ee, dhulka dhulkeeda oo ay wareejisay oo s- qaabkay ku wareejisay iyadaa taqaana oo ay ka maarantay waxaa u xaniban goobihii lagu hormari jiray oo cayaaraha lagu soo muujin jiray ee istaadiyo luujino sidoo kale waxaa u xaniban meelihii cayaaraha atleetikada ay ku muujin jireen tartamadooda iyo orodadooda ay ku muujin jireen aan saxaafadda ka soo qayb gashay shirkan jaraa'id oo maanta aan ku qabanayno xarunta olombikada qaranka shirka jaraa'id waxau ku saabsan yahay ee, ujeedkiisu waxau yahay ka jawaabid warqad sunnadeedu tahay w d h i konton iyo sagaal labaat labo oo soo baxda laba kun iyo labaatan shanti oo aad shala saxaafadda ku aragteen kana timid wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga taas oo ku sheeganaya inuu shaqada ka joojiyey mas-uuliyiinta guddiga olombikada soomaaliyeed arrintan waxay daba socotaa warqad kan ka horeysay oo sumadeedu ahayd wada ja-ay xawa shan boqol sagaashan shan boqol siddeetan iyo sagaal ee laba kun labaatan shan oo ku wargelinaysa guddiga olombikada soomaaliyeed inay soo wareejiyaan xarunta ay ku sha- ku howlgasho guddiga olombikada soomaaliya haddaba waxaan halkan ku caddaynaynaa in guddiga olombikada soomaaliyeed uu yahay hay-ad aan dawli ahayn una madax bannaan howlahooda hadday howlahooda hadday ahaan lahayd doorashooyinkooda iyo howl maalmeedkooda kalaba oo ku aadan horumarinta isboortiga dalka sidaa darteedna waxaan ka mamnuuc ah inay ku milmaan siyaasadda gudaha dalka intaa waxaa dheer in dastuurka guddiga olombi- olombikada qaranka soomaaliyeed uu qeexayo in aan wada shaqayn iyo xiriir wanaagsan wada yeelanno hay-adaha dawladda u qaabilsan horumarinta isboortiga gaar ahaan wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga nasiib darro waxaa ah in mar walba mas-uuliyiinta wasaaradda ay ku xadgudbaan shuruucda caalamiga ah iyo dastuurka guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed iyo xiriirada xubnaha ka ahba okay taasoo cad- carqalad ku ah habsami u socodka horumarinta isboortiga dalka okay xarunta guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed waa xarun loogu shaqeeyo horumarinta isboortiga dalka waxaana maalgeliyey dhismayaasha ka dhisan guddiga olombikada adduunka i o c guddiga olombikada soomaaliyeed waxay u waxay ku degan yihiin xarunta ay hadda ku shaqayso sifo sharci ah oo waafaqsan dhammaan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga ahba warqadda loo soo diray guddiga olombikada soomaaliyeed oo nuxurkeedu nuxurkeedu ahaa in wasaaradda baahi u qabto xarunta olombikada iyadoo aad ay jirto in xaruntii wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga oo hadda aad arkaysaan in l- ay ay ka baxday ay ka baxday gacanta eh, wasaaradda xarunta wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga oo derbiga ku haysa xarunta olombikada ay wasaaradda ka maarantay loona wareejiyey dano gaar ah taasoo micnaheedu y- tahay inaysan jirin wax baahi ah oo haya hadaf oo haya wasaaradda hadafka loogu gol leeyahay ay tahay carqaladayn habsami u socodka shaqada guddiga olombikada soomaaliyeed i- ay ummadda u hayaan sidoo kale waxaa wasaaradda u xidhan xaru- xarunta horumarinta isboortiga exlugino wish stadium taasoo ay ku shaqayn jireen siddeed xiriir oo isboorti maantana ay bannaanka taagan yihiin ayna la yihiin meel ay ku soo gudbiyaan eh, mas-uuliyadda olombiga meel ay ku soo gudbiyaan xarun- ah, xirfadooda sida ku cad dastuurka guddiga olombikada soomaaliyeed ma jirto sharciyad awood u siinaysa inuu wasiirka xilka uga qaado qaadi karo mas-uuliyiinta olombikada iyo kuwa xiriiradaba gunaaned waxaan baan ku diraynaa dowladda soomaaliyeed inay qayb ka qaataan mas-uuliyadda ka- ku aadan horumarinta isboortiga dalka iyo xallinta khilaafaadka soo noqnoqday ay ee ka taagan ba- baxda isboortiga iyo wasaaradda sidoo kale sidoo sida ku cad cahdiga ca- olombikada adduunka olombic jartal iyo kan guddiga olombikada soomaaliya wabilaahi tawfiiq waxaan rabaa wax yar inaan ku darsado idinkoo raalli ah xaruntan olombikada waxaa lagu wareejiyey eh, guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed xaruntan wasaaradda isboortiguna weligeeday shaqaynaysay annagoo degan wa- guddiga olombikada oo halkan ku shaqaysa ayaa wasaaradduna waxay ku shaqaynaysay dhankan wasaaraddu waxay sheegtay inay ka maarantay dhulka dhulkeeda oo ay wareejisay oo s- qaabkay ku wareejisay iyadaa taqaana oo ay ka maarantay sidoo kale haddana waxay soo jeedisay awaamiir ah in guddiga dhismayaasha guddiga olombikada qaranka ay la wareegto sida ku cad waraaqaha ay soo direen oo layidhi sii doono haddii alla yidhaahdo sidoo kale waxaa u xaniban goobihii lagu hormari jiray oo cayaaraha lagu soo muujin jiray ee istaadiyo luujino sidoo kale waxaa u xaniban meelihii cayaaraha atleetikada ay ku muujin jireen tartamadooda iyo orodadooda ay ku muujin jireen waxaan eh, go- aan isku xilqaanay inaan dib u habayn ku samayno garoonka meelaha dhalinyaradu ay- ay kusoo ku muujiyaan khib- eh, cayaarahooda markaan bilownay oo aan baalle iyo carre iyo aan geynay wasaaradda ayaa iyadana hakad gelisay ma ahan marka wasaaraddu wasaa u magacaaban horumarinta eh, isboortiga ee was- waa wasaarad caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa iyo horumarinta isboortiga taas marka waxaan u gudbinaynaa baad xoogan qaranka soomaaliyeed inuu tallaabadii ku habboon oo ku raaco wasalaamu calaykum wa maxay ahayd sababtii uu madaxweynihii hore cabdiqaasim talaad xasan ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdi yuusuf iyo golihiisa wasiirada ee carta uga baaqdeen xuska aasaaska jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya oo ka soo wareegatay shan iyo labaatan sano xildhibaan hore zakariye ayaa ka hadlay arrimahaasi wax yaroo background aan ku siinayaa ama dadka soomaaliyeed siinayaa horta shirka carta wuxuu ahaa eh, toban sano ka bacdi markii eh, dowladda soomaaliya burburtay shirkii u horreeyey oo la qabto ahaa kii labaad bu ahaa oo lagu qabto dalka jabuuti kii hore waxaa lagu qabtay kow iyo sagaashankii eh, jabuuti oo j- sh- jabhado keliya ahaa shan jabhadood isu- isugu xiray oo dagaalamaya Een, waxaa noolaa allah u naxariistay madaxweyne xasan guuleed laakiin ismaaciil cumar geelle laftiisu wuxuu ahaa madaxda maamulaysa shirkaas shirka carta een, shan iyo labaatan sana kasoo wareegtay waxaa la yaab leh shan iyo labaatankaa sano hal mar laysuguma yeedhin oo lama xusin een, labadii mey wada bilowday shirku ee, kun iyo sagaal kun iyo ee, laba kun labadii kun ayuu wuxuu bilowday bishii may labadeedii rasmiyan laakiin laba bilood oo ka horreysay oo mars iyo abril ahayd ee, annagoo aqoon-yahana ayaana loo yeeray ee, muxuu ahaa dibadaha kala jira iyo gudaha dalka labadaa bilood waxaanu balaangaraynay ama aanu een, ee, muxuu ahaa dhigaynay sidii shirka loo qaban lahaa iyo wadaadidiisii Ee, waxa ahaa shir run ahaantii soomaali markii ugu horreysay shir noocaas laysugu yeero waayo ee, ururada bulshada oo dhan dibadda iyo gudaha dadka soomaaliyeed oo aysan ku jirinin dadkii markaa dalka xabadda ku haystay oo weliba la yidhi dadka aad ka dhalateen iyo gobolaha joogtaan soo raaca laakiin si gaar laydin xurmaynayo wuxuu marka shirkaasi ka xoreeyey dalka laba toban sano oo nimankii ee, warlorada ahaay oo dibadda kaga soo jeeday dalka ay haysteen uu ka xoreeyey oo dadka soomaaliyeed gacanta u geliyey markaan runta kuu sheego aniga shirka bisha abriil oo hadda sanadkan ayaa waxaa isoo wacday madaxtooye waxaa isoo wacay eh, wasiirka cayaaraha oo magaalada carta laga soo doorto iyo nin la yidhahdo dhowr oo raadiyaha telefishinka r t d ka shaqeeya dowladda jabuuti waxaa la weydiiyey liisaskii eh, dadkii muhimka ahaa waa u qoray waa u diray waxaa laygu yidhi labada may baa shir ku bilaabanayaa oo sanadkan kabacdi wax warada makama helin aad baan u muxuu ahaa ee, ee, ee, ugu dadaalay dadka inaan la wada xiriiro idhaahdo isdiyaariya waxaana ugu horreeyey madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan oo ahaa madaxweynihii ee, ee, ka soo baxay shirkaas qofka ugu horreeyey oo madaxweyne ka noqda dalka intii dowladda soomaaliya dhacday Ee, madaxweynaha waa u sheegay waan wada hadalay wuxuu igu yidhi een, waxaan rabaa in diyaarad la ii soo diro halkaasay ku aamusay marka ayaan dhaweydoo bishaan oktoobar dhexdeedii aa laysoo wacay ee, waxaa la yidhi shirkii baa jira wixii balliisaskiina noogu soo celi adiguna imow waayahay waxaan idhi anigu de madaxweyne waxaa aniga ee ah abdiqaasim salaad xasan oo arrintan ku noqday madaxweyne shirkan Ee, marka waxaan rabaa horta madaxweynihii in la keeno ra-iisul wasaarihii maxamed cabdi yuusuf ee, labadii kale waa dhinteen cali cali khaliif iyo muxuu ahaa allah u naxariisto labadaba ee, iyo xasan abshir raiisaal udumeye waxaan ahaa abdiisa maaha laakiin darada dhacday waxa weye anoo isdiyaarinaya waxaan ogaaday ee madax- madaxweynihii baan la xidhiiray inaan diyaaradna loo dirin uusan na imanayn go-aan baan marka waxaan ku gaaray iyadoo weliba laba maalmood ka hartay ee, furitaanka shirka go-aan waxaan ku gaaray marka inaan shirka iman sababtu waxa weeye ee haddee ninkii odaga nooga ahaa oo dowladdii markaas lagu asaasay dowladda saddexaabadda loo bixiyey ee waagaas loo bixiyey haddase dhimatayoo ee, meydkeedii ee, la gubay weliba labadaasina ayaa ayaan muxuu ahaa ee, haddii aan loo yeerayn oo aan diyaarad loo dirin waxaan go-aan ku gaaray inaan aniguna baaqo baaqdo waan u sheegay waxaan ku yidhi iman maayo anigu dad badan oo weliba anagu waxaanu ahayn qolo la yidhaha comite technique faransiiska lagu yidhahdo oo ah guddiga farsamada saddex iyo toban qof baan ahayn dad badan waa dhintay ee, waa dhinteen guddigii farsamada wixii ka haray ee waxaan u malaynayaa hadda waxaa tegey caasho ee, gabadhii walaashay ahayd caasho muxuu ahaa ee, xaaji cilmi iyo professor eh, xuseen eh, imaan Eh, axmed seel baan la hadlay isaguna ma tegin qaar baan la hadlay kaloo nool ma teginin waxaan u aragnay marka shirkaasi inuusan eh, dhammaystirayn waa ka oo maadaama shan iyo labaatan sano kabacdi waan hal mar oo keliya hataa la isugu yeerin hadda ka hor Eh, inkastoo eh, la dhisay guri laga dhisay meesha oo darkay marka een, dr sikriyo waxaa sheegtay in madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan uu codsaday diyaarad een, codsigaasi dowladda jabuuti ma u gudbiyey horta
ha dowladda ugu soo gudbiya ha
waa garta marka maxay jawaabtu ka heleen
hadda haddaan la keenin waxa weeye lama lama lama soo qaado weeye shabaabta anuu kama warqabo oo waxaanu haysanin in la keenayo
wata ma laga yaaba marka inay jirto in ay diyaarad toosa ka baxday jabuuti oo aysan qaahiro aadi karin taasoo lagama yaabo inay ay jirtay
maama kama warqabo anigu waxaas jabuuti iyo qaahira waxba ka- wax sidaa kama dhexeeyaan laba dowladoodoo muslim oo caraba weeye labaduba taa waxaad weydiinaysaa dowladda jabuuti aniguna weydiina anigu kama warqabo laakiin waa talanta waxay ahayd dabcan marka in baadam.
oo isagu muxuu ahaa halkaas oday noogu noqdo laakiin waxaa muuqata in xasan sheikh uu oday ka noqday meeshii ma garata shaqana kuma le xasan isagaa dilay eh, carte iyo wixii ka dambeeyada
wata marka een, waxaa sheegta marka ku dhacday in adigu lagu cazumay laakiin markii cabdiqaasin uu imaan waayey adigu laftaada ka harta marka maxaa kugu xiray cabdiqaasin salaad xasan laftaada
cabdiqaasim salaad xasan wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey oo carto laga soo doorto oo shido badan shido badan lasoo maray lix bilood kabacdi kabacdina intaanu xamar nimid aanu dalka uu dejiyey eh, muxuu ahaa stabilization magaalada xamar buu ku sameeyey wasaaradihii in la dhisay oo hadda kuwa jooga ah in haddaana ku rooyaa dadka soomaaliyeed oo khaasatan magaalada xamar oo xiisada jirtay uu uu muxuu ahaa eh, ka shaqeey sifacan uga shaqeeyey xabashi iyo ajnebi iyo ciidamo ajnebiyana dalka uusan keenin ee ummadda soomaaliyeed ugu baaqay in muxuu ahaayeeto la midoobo ee wax badan iyada ay socdaan oo hawshaas socotana ee intervention ama ee, muxuu ahaa faragelin dibadda ah oo weliba dowladda etoobiya iyo dowlado kale ah inay sameeyeen oo ay isticmaaleen nimankii aanu meesha ka qaadnay oo qoryaha haystay ee oo dalkao dhan joogay in la isugu yeeray oo layiri la dirir dowladdaas markaanu aragnay inay naga soo horjeedaan iyadoo aan dagaal la gelin cabdiqaasim salaad xasan een, waxa wuxuu aniga amar igu siiyey ee, inaan shirki muxuu ahaa shir ka dhacay shirki iigan oo ka dhacay labadii kun iyo labadii bishii february magaalada kharduum inaan anigoo kusima ee, wasiirka arrimaha dibadda tago oo aan soo ansixinno shirkaas ku soo ansixinno in mucaaradka nagu taagan oo qoryaha sita oo dalka dibadda kaga soo duulay iyo annaga nala heshiisiiyo dowladda waa ka taasaan soo saxiixay kabacdina arrintaas waxaa bedelay dowladda etoobiya oo ka dhigtay qabaa'il shirka in bagaasi yacni madaxweynuhu markuu arkay in eh, dhibi ka imanayso haddaan wax diidno wuxuu fasaxay in la wada hadlo oo muxuu ahay to shirkii in bagaasi la qabto kii markii la qabtayna sidii isla sidiiba nimankii lasoo abaabulay oo oo qoryaha sitay ayaa lagu wareejiyey xukunkii waana la socotaa wata een, wa- waa ku faham marka een, waxaa dhinaca kale xusud mudan inaad dhegeysatana waa laga yaabaa khudbadii een, madaxweyne een, ismaaciil cumar geele oo ka aqrinaya shirkii shan iyo labaatan sano guurida carta een wuxuu soo hadal qaaday cabdiqaasim salaad xasan in daruufo ay kaga reebeen shirkan imaatinkiisa oo da-du ay qayb ka tahay marka maslada daruufo caynkaasoo kale waa jiri kareen oo dabcan sababtay inuusan imaan karin shirka
aniga horta ima dhihin laakiin hadee ismaaciil cumar geele maxamed ismaaciil cumar geele hadduu saa yidhi dutiisaan raacayno laakiin aniga markii aan la hadlay bishii abriil waxaan ku heshiinay in diyaarad loo soo diro dhinaca jabuuti iyo isagaba oo soo bixi kara wax wax cudurna ima sheegin
waa gartay hase ahaatee waxa dee waxaa madaxweynuhu sheegay baan taas un baan qaadanaynaa baa ila tahay anigu laakiin maadaama ah, qorshaha la ii sheegay waa ahaa shir dadkii hawsha tan qabtay oo ku soo dhiftooday oo haddana eh, natiijadiisii fuliyey oo dalka ka fuliyey iyadoo aan dadka soomaaliyeed wada hadlin oo isu iman qori inay ku wada hadlaan maahane ayay ahayd marka ta- eh, taariikhdaas weyn ninkii dhigay oo asaasaha ka ahaa oo muxuu ahaa madaxweynaha ka noqday de maxaa cabdiqaadir salaad xasan buu ahaa
wata een waxa aad baan wax umaad aad baan wax umaad runtii inaan keenin
een dhinaca kale mala xiriirtay ra-iisul wasaarihiisii een maxamed yuusuf mala xiriirta kudhiisa
ha cabdi yuusuf telefoonkiisa maahayn laakiin dadka aan qoray buu ku jiray shirku horta shir soomaali buu ahaa soomaali jamhuuriyadda jabuutina waa noo qabatay asaasku labadaa qolo weeye haddii la hagaajiyey wixii shirka ka dameeyey oo dowladdii markaas cabdiqaasim madaxda ka ahaa anna aan wasiirka ka ahaa ay hagaajisay oo waktigeedu markay dhammaysatay iska dhiibtay wixii ka dambeeyena aysan hagaajin ee aynu hadda soomaaliya siday tahay u jeedno ma garan waxa iyaga loogu marti qaaday oo ma baroor diiq baa loogu marti qaaday mise farax baa loogu marti qaaday waxay ahayd dadka rasmiga ah oo shirkan sameeyey oo jo- jamhuuriyadda jabuuti oo madax ka yahay madaxweynuhu eh, muxuu ahaa en- en- en- iyo eh, dhinaca soomaali oo dadka shirkan sameeyey ah inay asaadka yihiin oo dee xafladdu hadday xus tahay waa taas hadday baroordiiq tahayna de waxa weeye eh, qaabka hadda loo abaabulay eh, baroordiiq maahana waa farax faraxna uma jeedno eh, dalka soomaaliya waa kala maqan yahay waa kala gogohan yahay eh, amni daro eh, ajnebi eh, daal ku run yahay waxyaalaha badan oo adag tahay oo dalka eh, ka jira eh, dowladda soomaaliya oo arta lagu soo asaasay oo dowladda saddexaad ahayd ama xukuumadda saddexaad ahayd eh, waa meyd hadda Ay.
wata een marka Marka, xilligan eh, een xilligan Ha.
uu jiro oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xukunka hayo oo muddadiisiina gabagabaabta ay sii marayso in la xuslo een barnaamijka carte dabcan ma mudneen xilligan oo kale
hadday baroordiiq tahay ha baroordiiqta maahay haddii loo ooyahay carto oo la xusaayo oo laleeyahay eh, nalala xisaabtamayo dadka soomaaliyeed cidda weliba hadda xukunka haysa lala xisaabtamayo oo wax laysu keenkeenayo oo haddii alla ku runyahay laleeyahay warad khalad baad gasheene waxaad yeelaysaaniin ee awal horta wixii aanu eh, dowladda soomaaliya asaasnay weliba wuxuu khaas ku ahaa shirkaas oo caan ku ahaa qof ajnebiya dowlad ajnebiya oo kasoo qayb gasha ma jirto shuruudihii aanu madaxweynaha kula heshiinay markaan warqadda u qoray madaxweyne cabd muxuu ahaa eh, ismaaciil cumar geelle maalintii la doortay maalintii ku xigtay baan warqad u qoray aan ku hambalyeynayo hoosna aan eh, eh, baragaraafka u hooseeya aan ku qoray madaxweyne walaalkii kaa weynaa haddaadan soo noolayn oo aadan u yeedhin oo dowlad u dhisin eh, muxuu ahaa gobolka oo dhan iyo xataa dowladdiina wax khatar begelaysa wuu iga aqbalay waa mahadsan yahay Eh, bil ka bacdi ama laba bilood ka bacdi eh, muxuu ahaa un tuu ka sheegay En markuu ka sheegana subaxdii lixda aroornimo markay aadeen oo gurigii london hurda waxa ay soo wacay ismaaciil tani oo ahaa she- sheefka madaxweynaha En marka wuxuu yidhi waxaa lagaa marti qaaday adiga iyo aqoonyahankaagiiba inaad timaadid magaalada carta waana laydinka aqbalay inaan cid kale soomaali maahane soomaali jabuuti iyo soomaalida jamhuuriyadda keliya ayaa shirkaa ka qaybgalaya intuu rabana ha socdo waan aqbalay weliba waan kuu sheegayaa aniga gaar ahaan markaas oxford baan b h d ka diyaariyaa oo sanadkii koowaad ahay Eh, dowladda masarna waxaan ka helay faw inay da- director eh, regional director iga dhigto oo boqol iyo labaatanku bishii isiiso sanadkii isiiso labadiiba intasaa u fiiriyey baan tuuray oo waxaan idhi jamhuuriyadda soomaaliya ka weyn oo soo noqota marka eh, maanta waxay ahayd in nalala xisaabtamo dadka soomaaliyeed haatan cidda xukunka haysa lana canaanto lana canaanto ee la isugu keeno dadka soomaaliyeed mar labaad markaas ee halka ay ka soo baxdo xaalad cusub oo dalkii dadka u hilinaysa ee anagu muxuu ahaa fantasiye inay tahay ma aanan moodayn fantasiyo nooma eka barakan waata dadka soomaaliyeed waa qaxooti ee dalka gaashaa ka jirta yani wa- waad ogtahay meesha xaalka soomaaliya maraya wuxuu marayaa meesha ugu hoseysay ee, soddonkaa soddon iyo shantaa sano ee, ee, ee, dowladda soomaaliya maqlayd meeshii u hoseysay buu marayaa marka in ruux la geliyo nolol la geliyo baan sugaynaya in dadkii dilay laftigoodii inta loo yeero loo sacabiyo maya ama uma sacabin karo maamulada hadda jira oo kow ka yahay maamulka ee, xasan sheekh maxamuud waa dembi bay noqonaysa waata een doctor yani meydkii baan ku korsac meydkii dowladnimadii soomaaliyeed baan ku korsacbinaynaa maya
waata doctor tikriya sida adiguba sheegtay dadaal badan baa ugu jirteen helitaanka jamhuuriyad buuxda oo dabcan carta dadkii fikradda lahaa qayb ka tahay guddigii farsamada waad ku jirta xogahaye baad u aheyd shan iyo labaatan sano kadib baa kasoo wareegatay soomaaliya waxaad filayseen maantay halkeedii ma joogtaa
may waaba mayd waa dhibataanku waa laba Waa inta inta la dilay oo si xun weliba loo jir dilay hal mar laba dilay la silciyey baa iyadoo aan godka la gelin banaanka haadku ku cunay oo ku googaayo ku qurmo sidaas wey. aw soomaali waa xamar baad joogtaa waad ogtahay xaaladda waad ogtahay caasimada xaaladdeeda waad ogtahay barakacinta iyo dhibaatada iyo dadka soomaaliyeedoo layidhi waa la sunta hayaa iyo dadkii soomaaliyeedoo layidhi soomaali maahidina waxaa tiin ajnabi iyo afkii soomaaliyeedoo layidhi sawaaxiliga ka fiican ha lagu hadlo meel aanaan weliga iyo gaarin baan maraynaa kalaamadayadii iyo taariikhdayadii iyo mustaqbalkayadii oo dhan baa aasan guud ahaana barnaamijkii xog waran ee caawa intaasi ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay anigoo ah yaxya cabdirisaaq sooke dhanka farsamadu waa qadar haybatan intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabaadsiino noolu kulantay ammaane allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo xubintii kalamaan duceysii gabagabada barnaamijka sidaa iyo ammaane allah
ilma dhowr habeen jiray hadan waalidkii dhalay ilma dhowr habeen jiray hadan waalidkii dhalay dhibaatadaa ka celiyo haygaa dhican hadheelin rabtaa waayaa lagu hayn haygaa dhican hadheelin rabtaa waayaa lagu hayn intaa uu dhammays noqon dhaqtaa uuma koraayo dhicimayso qayrkii inta uu dhammays noqon dhaqsa uma koraayo dhicimayso qayrkiin inay taageen jacaylka dhigdiiso saqaalaha u baahan waa in laysla dhowraa haddii kalees lagu dhimay jacaylka dhigdiiso dhaqaalaha u baahan waa in laysla dhowraa haddii kale islagu dhimay geelaan dhiirani dhelmaynin galabtii geelaan dhiirani dhelmaynin galabtii barartiin hawsiyo kayma debine saaqtiin waxaan soo dhacayo kayma debine saaqtiin waxaan soo dhacayo tuugdhuug manaayiyo dhuugiyo qaniiniyo dukan lagama waayo maasha wau halite tuugdhumanaayo dhuugiyo qaniiniyo dukan lagama waayo marka maasha wau halite jacaylka dhigdiiso shaqaalaha u baahan waa in laysla dhowra haddii kale is lagu dhimay jacaylka dhigdiiso shaqaalaha u baahan waa in laysla dhowra haddii kale is lagu dhimay jacaylka dhigiiso dhaqaalaha u baahan waa in la isla dhowra haddii kale islagu dhimay